dhegeystayaal haatan kusoo dhawaada barnaamijka caweyska washington waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya cabdixakiim maxamuud sharwac
wacan oo wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastaa joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii cawayska washington barnaamijka cawayska iyo caawana qodobadaan idinku hayaynu ku wada cawayn doonna waxaa ka mid ah waa way dooqdeen way qaateen bacay ku riteen isagoo dhahay isagana bacaa loogu riday qof taleefon ku hadlaayo iska dhigay wuxuu dhaha war hayo intee joogtaa war carwada hebelan intee joogtaa isgooskaan taagana isgooskii maa taaganta uu leeyahay qofkii hay haddaan kuugu imaana isagoo war anaa kusoo wadaaye waa sheeko la yaable oo ku saabsan in isagoon lacag haysan islamarkaana aan la garanayn inta uu dukaan dharka iibiye soo galay wixii uu dharka qaadan karaya ka qaatay islamarkaana si fiican uga labistay haddaba inuu qaataa maba xumee waxaa dadkii la yaab iyo afkala qaad ku riday farsamada u isticmaalay sidoo kale waxaad maqli doontaan qaybtii hal abuurka iyo heesaaga jacaylnimu kugu tulo ku taagsaday baanahi ku taagsaday baanahi taageero makaa hela marka gabadhaa odhanaysa de adoo dhibatooyanoli war isku dhiidiimaynay oo dee heestaasoo fannaaniin kala duwan ay dib ka qaadeen goortay soo baxday riwaayaddii ay ku jirtay iyo weliba dadkii qaybta ka ahaa iyo weliba heese kaleba barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan barnaamijkuna waa barnaamijkii cawayska washington aan ku bilownay dhegaystayaal balaayiinta qof ee dunida ku dhaqan ayaa qofba uu si u fekeraa islamarkaana tamarta uu alla u dheliyey uu meel u adeegsadaa si uu noloshiisa ugu dabaro waxaana la tilmaamaa mar kasta oo bulsho meel ku dhaqan ay tiradoodu korodho ay sidoo kale bataan waxyaabaha la yaab kale ee bulshadaasi ka dhexdhexaad iyadoo haddii aad u kuur gashana ay middo midka kale ka cajiibsan tahay islamarkaana qaarkood ay mahadhaba reebaan caawana waxaan idii hayaa sheeko la yaab leh oo ku saabsan nin isagoon waxaa lacag haysan intuu dukaan dharka iibiye soo galay wuxuu dhar uga baahnaa uu ka qaadan karaya ka qaatay isagoo farsamo khiyaamo aad u sarraysa adeegsanaya taasoo dadkii goobta joogay iyo weliba kuwii maqlayayba la yaab iyo afkala qaad ku ritay bal haddaba aan soo dhoweeyey cabdiraxmaan salaad oo ah dhegaysta ku noola magaalada muqdisho islamarkaana sheekadan iyo sheekooyin kaleba barnaamijka cawayska washington la wadaagay bal ugu horraynba cabdiraxmaan ha inoo sharraxo ninku waxa uu yahay iyo weliba sida ay sheekadu u dhacday ina wuxuu rabay muhiimadda waxay ahayd qasbigiisa ninkaan inuu ou keligiisa carwo uu ka qaato kobo macawis shaati cimaamad inuu qaatay rabo bis isagu in isle baa la ydhaa in isleh in wada socota ha in isnafsaduu raba ha haye bis wuxuu ku fikira marka ciidan sidee sidkaan ku qaadataa haye adoo lacag aanu bixinin mhm ninka wuxuu soo watay toddoba nin wadaadaha soo waday wuxuu keenay carwo wuxuu yiri wadaadadan waxaa loo sheegay wadaadada inay qur-aan akrinayaan weli hadda labiskooda loo horumarinayo haye carwada waxaa la dhahay toddobadan wadaad siyaa lahay labis alla labiskay rabaan siyaa laha mid madaxay qur-aan u akrinayaan allah haye waa way dooqdeen way qaateen bacay ku riteen isagoo dhahay isagana bacaa loogu riday qof taleefon ku hadlaayo iska dhigay wuxuu dhaha war hayo intee joogtaa war carwada hebelan intee joogtaa isgooskaan taagana isgooskii maa taaganta uu leeyahay qofkii haye hay haddaan kuugu imaana isagoo war anaa kusoo wadaaye markaas siduu qof soo hagayo oo kale uu keenayo qof kale meherad qofkuu hagaya haa bacdina gacantuu ku wataa isagii haye ilan meeshaan toddoba qoftaa taagan oo uu ninkan u waday dukaankii kabihiisii iyo sadkiisii u qaatay asaga cimaamadii maxaa la yidhahda macawistii shaatigii hore u qaatay suga suga suga haye waxaa lagu gaaray cashiraa lagu gaaray waadadii sidii loo sugayey ee todo- eh, intii nin loo toddoba sugaya ha awey nin walba hadii la weydiina telefon makahestaa maya ninkan woona wadi annaga meel meeshaan oo xer aan ku nahay masaajid uu naga soo waday oo laakiin ma- ma- suu muxuu soo sheegay iyaga ta anka cajiibkii waxa weeyaan intaona qof uu soo wuxuu yidhi kaxeeyo qur- qur-aan qur-aan nin madaxa culama ah nin madaxa qur-aan u akrinaysiin uu yidhi Eh, waa ladinka farxina weliba hadda ladinka farxina u dha adinkoo tegin oo gaarina ladinka sii farxina u dha haye taleefon uu kula hadlaya wuxuu leeyahay nin wadaadadii waa hayaa culamadii maxaan sameeyaa marka wuxuu leeyahay haye dhar maan usoo gadaa haa labis fiican haye hadda sooma lacagta soo bir hadda ma Haye.
labisaa
haye oo keenay meesha oo keenay labiska u dhahay ayaguna wuxuu leeyahay maanta nin khayraysan ah ilaahay War- waxay leeyihin maanta farajkan xagguu idinka yimi bay leeyihin labiskiin idii horreysiinaya hadhowna xoogaa in idiin soo dhiibaya waa hagaag marka n dee nimankiina de iyaga kolle hadhow de wuxuu be kele yeeli meheradii oo dee alaabta noo dhiga unbaa la odhan laakiin isagu wuxuu xasiliyey laakiin ayagu meherada mar walba dhacano ha isagu laakiin labiskiisiiu gaarka ahaa intuu u baahnaayo is- dhamayskatirnayd buu qaatay ha ha isagu mar walba labiskiisa wuu ka labistay meel loo raacaana ma jirto
ha nimanka xarfaanta waxay dhahaan noocaasi kale wuu ka wataahay dhahaan wuu ka wataa ha uu sawiray si kale kuma garatide waa hagaag ha wuu ka wataahay dhehen aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay cabdiraxmaan salaad oo sheekadaasi nala wadaagayay mar kale ayaan dhammaantiin ba idin leeyahay caweysin wacana wanaagsan haatanna waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qayb kale oo ka mida waraysi uu barnaamijka cawayska washington siiyey daahir yuusuf oo ah musishan heesaa iyo weliba la xamiista muddo dheer fanka ku soo jiray haatanna ku nool waddanka holand isagoo qaybtanna kaga hadli doona qaar ka mida heesaha uu qaaday iyo weliba ruwaayadihii uu ka soo qayb qaatay dabcan iyadana waxaa jirta heese kaloo dee adiga aanad ku tahay oo lagugu garanayo mar- dee dabcan ay dadku maqlaan dee muddooyinka dambena fanaaniin kale lagu maqlayba oo aad moodo en in dadka qaar bay aaminaan in dee dadkaasi ay leeyihiinba En heesta jacaylnimuu kugu talo ku taagsaday baane En heestaas iyada goormay ahayd goormaad qaaday iyadana taariikhdeedaad nooga waranto Een, aad iyo aad baad umahadsan Een, horta heesku wuxuu ku jiray riwaayad haye Een, ah, riwaayadda waxaa ka mid ahaa een, heese kale oo badan oo iminka haddii aan een, kuu sheego sida hees la yidhaahdo uurkaan kaa doonayaa Mhm.
Een, hees la yidhaahdo qof weyn oo hadal ka dhacay waa geed qoloftii riday haye Een, ah, waxaa ka mid ahaa hees kale oo riwaayadda ay ku dhammaanaysay oo orodoo idhaaf la yidhaahdo Een, ah, riwaayadda waxaa ila betelaysay fanaanada weyn xabiibe cabdilaahi balbalaaf Mhm.
oo hadda jabuuti ku sugan oona aada u salaamayo Waa nga- Een, riwaayaddu maxaa la waxay odhanayay ahayd- riwaayadda magaceeda maxaa la odhanayay riwaayadda magaceega waxaa la odhan jiray dhaylo jecel dhaylo jecel baa la odhan daayira jiray jecel waa si wanaagsan marka jabuuti baa lagu dhigay jabuuti baa lagu dhigay nin eh, la odhan jiray aadan dheere Mhm.
oo nin cajiib ahaayo laba riwaayadood dig- ku dhigay jabuuti oo uu leeyahay oo reer waqooyi ahaa oo isagoo ka yimid hargeysa Mhm.
Een, ayaa een, yaa yaa sameeyey riwaayadda sameeyey waan gartay marka heestuna waxay ka mid ahayd un riwaayadday ka mid ahayd En, eh, marxalado kala duwan baa jira de- xilliyo kala duwan baa riwaayaddaa la dhigay marka xilligaad dhigteen sanadkan dhigteen goormuu ahaa wallaahi een, sanadkii aan dhignay inuu toddobiyo siddeetankii ahaa iyo inuu sideed iyo siddeetankii ahaa Waa- ma garanayo labadaa baan kala garan lahay laakiin eh, dee markii aan soo dhoofay dabaday waa dib baa loo dhigay riwaayadii annagu markaa raadiyoga iyaan u qabanay ahayd ilaa anuu jabuuti jooga markii aan joogay ilaa muddo aan intan yurub anigu dee holland baan ku noolahay aan joogayba Mhm.
raadiyoga way ka baxaysay laakiin beri dhexdaas ayaa la bedelay in, um, cajaladihii hore wax lagu duubi jiray oo cajalada alaab qas- ca- casriya la keenay Mhm.
marka qaar lumay oo badan oo dee unba iyaguna kamid yihiin sida aan dee jeclahay anigu waan halkan baan ka joogaa waa si wanaagsan laakiin riwaayadda dib baa laiga dhigay laiga daba dhigay waxaa dhigay een, dadkaygii matelayeyba horta ma aha dadkaygii matelayeyba Mhm.
ee, saa ahaan dadkaygii matelayeyba ma ay wada joogin Een, eh, aniga uun maahine een, eh, ninka la yidhaahaa cabdulqaadir baaruud oo reer jabuuti ah oo in badan joogo fanaan cod macaana Een, aan, eh, wuu matelayay riwaayadda halkiisii nin dhintay oo cabdi faarax loodhan jiro isna fanaan weyn ahaaba dib u dhigay aniga halkaygii saaxiibkay fu-aad baa dib u dhigay Een, eh, xasan bayle ninka la yidhaaha wuxuu matelaya halkii ninkan wadaadka noqday sheekha iminka eh, sheekh cumar aadan iyo halkaa matelayey Een, sidaasay ahayd oo riwaayaddu dee waa lanaga daba dhigay oo lanaga daba dhigay waan gartay dee dee kolley en, daahir iyadoo ay wakti badan ka soo wareegay dabcan dee muddo horena ay kugu dambeysay waxaan filaya inaad ereyadii wax ka xasuusan tahay haddaad bal wax naga maqashiisa ka waran Een, shawaacow ma heeska jacaylnimu kugu talay miyaad i weydiinaysaa aad iyo aad Ah, wuxuu ahaa een, dee kollay uun nimba nimba wixiisa ma garan waaye ee waxay ahayd een, aad iyo aad
jacaylnimu kugu tulo ku taagsaday baanahi ku taagsaday baanahi taageero makaa helaa marka Adoon- gabadhaa odhanaysay de adoo dhibatooyin oli waan isku dhiidhiibaynay oo dee adigan Wa- adigan isukay tige ayaad horta i taqaan ayaad horta ii taqaan aa Ah, marka ayaad horta ii taqaan.
ereyadeeda maxaan ku idhaa tilmaan qurux tima haldaad tiri igu egtaan calmaday tirigu egtaan calmaday hablaha tidcan hablaha guudka tidc- hab- hablaha tidcan guudka sare intay tiro leegyihiin intay tiro leeyihiin adaan kugu taamaya adaan kugu taamayaa miyaan kaa tegi karaa miyaan kaa tegi karaa wakaa aad iyo aad aad iyo aad waa hagaag isla ereyadana waxaa sameeyeen baan filayaa een, eh, Aadan Dheere.
aadan Aadan dheeruma aadan dheeruma aadan dheera tumiya haa.
aadan dheer Haa.
masamey waa hagaag haddaynu intaa kaga nimaadno een, oon dhinaca heesaha ka nimaadno miisiga amaba dhinaca qalabka miisiga tumitaankiisa iyo weliba sida codadka kala duwan loogu sameeyo een, aqoon ahaan baa saygu maqaalo aad u baratay oo dadkii ugu horreeya bartaad ka mid ahayd dhinaca jabuuti goormaad baratay se marka horeba ma waxaad xiiseyn jirtay inbuu ahaa mise waa aqoon ahaan baad ula kulantay ood u qaadatay markii dambe
aa n saaxib shirwacow markii aan heestii kolkaan kooxdii horta la ii shaqaaleeyey ee aan fankii galay dee Haye.
waxaan soo waxaan soo dhex galay n qalab markaa cusub oo dawladdu kooxda ay u soo dhigtay oo dee halkaa iska daadsan baan dee helay waan gartay
marka sidaan kuu sheegayey ninka la yidhaaho sharfinoole ayaa wuxuu ahaa macallinka Mhm.
ee loo qabtay kooxda inuu wax baro Mhm.
Een, qalabkiibaa dee markaa meeshii iska yaalay marka waxaan dee dhinacaan ka dhinacaan kaga qabtay dhinacaan kaga qabtay Mhm.
ee, guitar baan ku bilaabay een, noodkii qoraalkii baan bartay akhriskii biyaanihii baan usii gudbay dee xabad ba xab- waxaana haddaad xabad ka barato aad iyo aad.
oo si nood ahaan u barato dee marka dambe wuu isku kaa dhiidhiibayaa oo isag- waad iska waad iska dhex soconaysaa waad baranaysaa Mhm.
marka waxay noqotay muddo yar oo kooban sanad iyo badh gudahood inaan noodkii wax ku tumayo noodkii wax ku garanayo gitaarkii codka dheeraa biyaanihii eh, gitaar baaskii n fisarmonigii bahashan la yidhaahdo ee la jiijiido inaan dee qalabkii n aan wada tumo oo anoo wada tumaya haddana dee aan aan akrinayo dee waxaan aan tumayo aanba noodadkoogii dee aan sheeg sheegayo oon dee dadna bari kara dee dadna bari kara si wanaagsan marka een, eh, maxay ku kala duwan yihiin waxaan haddaad qalabkan balaad waxoogaa yar sharxaada naga siiso se door nooceeya kaga kaga jiraan fanka amaba hees marka la samaynayo walaal n haddii horta n haddaynu nahay soomaali Mhm.
sideednaba fankeenu n wax badan yaa in laga bedelaa n fankeenna waxaa hogaamiya n organ organ amba synthesizer amba piano amba keyboard nin intaasoo codbaba ninba intuu doono ugu yeelaa Mhm.
n habka loo tumayana waa adiga arkayo waa wada dhawaaqaya waa barararam wada dhawaaqayso oo dhararag dhararag dhidhadha oo dhan unbay de sidaa unba waa kaasala dhawaaqaya maarag waan gartay n musicu laakiin marka habkiisa loo raaco horta dadka africa erob westernka america isku wada dar hab baa loo wada tumaa musica waan gartay keena unbaa ka duwan waan gartay sababta uu kaga duman yahayna walaal waan ku sharaxi haye n gitaarka horta waxaa waxaa musica waxaa hogaamiya shayga la idhaha baaska haye ba- baaska haddaan ku idhaho waa bahalkan codka dheer leh baaskan sida libaaxa u ciyaa Mhm.
jum jum jum ilaa haddana ee- ee gitaarada kamid a haddana Mhm. waa kan uu miisigu ku dul wareegaya oo dug dug dug idhaahaa macnaha intaas ee guuxa ee ee guuxa guuxa Ah, aad iyo aad haye ninkaas baa musica hogaamiya waa Hay.
baaskii waa lafdhabartii waa kii nin kastoo aalad walba tumay inuu dhegaysto ee uu daba socdo ahay haye marka waa in hab sharaxan hab sharaxan oo tiro ah baa isaga lagu sameeyaa haye tiradiisa ayaa nin walbana tiro inuu ku raacaa haye nin walbina haddana nin walba waxa uu tumayay ka kale waxa uu tumayo inuu la mid noqdo maahae waa inay tirada uun ku kulmaan markaasay tiro ugu kulmayaan macnaha mid kastaa wuxuu leeyahay xuruuf gaara iyo tiro gaaro la marayo tiro gaaruu leeyahay oo baaskii marka tiradiisii aada hesho intiisii la siiyey aada aragto haye ayaad adigu intii kugu soo hagaagtay dee qabanaysaa ood tiradiisaa la soconaysaa meelahaad iskugu imanaysaan iyo meeshaad ka kala baxaysaanba waan gartay marka ma qofka tumayaa laga rabaa inuu xafido mise fanaanka laftarkiisu inuu la socdo fahmaa la doonaya maya fanaanku marka la diyaariyo ee waxaa dadkaasi ay isla helaan yaa isaga loo soo jeesanaya waa gartay isagana waxaa la leeyahay halkaa iyo halkaa tirso sidaas dee anu waxaan kuu sharaxayaa miidiga adduunka loo sameeyo aad iyo aad ee keenuna uu ahaa inaa loo habeeyo haye laakiin keenii iminka wuxuu noqday biyaano cabaadaya biyaano dhawaaqaya n haddii ay oo dee nin keligii dul fadhiyo waaba kan iminka bahal brogramin ee la sameeyey Mhm.
biyaano soolow miidhana oo soolo uu wada ciyaaraya melody uu wada ciyaaraya oo Right.
accord aan la ciyaarayn inta badan ibaas la-aan wada kolley uun waa hab waa hab inagu aan ka soomaaliyeynay Mhm.
laakiin anugu imika waxaan isku dayay inaan kuu sharax ku yaro ku yaro kala tusayn Mhm.
habka miisiga loogu talagalay inuu ahaado iyo habka inagoo aan ka dhiganay inay kala duwan tahay aad iyo aad Ah.
waa si wanaagsan marka kaa haddaynu intaa kaga nimaadno aynu dhinacii heesaa dib ugu noqonno n hees baa jirta iyadana muddooyinkii dambe n bulshada soomaalida dabcan amaba saaxadda heesaha aad moodaysay inay dee aada uga dhex muuqatay oo dadweyne kala duwan dhegaysanayeen muuqaalka lasoo duubay ee ereyadaba hadday tahay n heesta la idhaahdo amaba halkudhigeedu tahay jacayl sumaysan Ah.
waxaynu naqaanuun jacaylada kala duwan oo la ammaanayo jacayl noocaan jacayl nooc jacaylkaa sumaysan muxuu ahaa heestaa balka warayada
anigoo adiga khusisay sharoocow haye haye Eh, jacayl suwaysan Mhm.
horta niyahow n anigu soddon sano iyaa qurbaha joogaa waan gartay dee qurbaha waxa ka dhacayana kolley xaggiina wade waa qurbe ee un inaga waan waan ognahay aada iyo aad dadka inta wada joogta ubadka hooyadii iyo aabihii ay wada joogaan kolley waa yar yihiin waase ka nasiib badan yihiin ubado badan aada iyo aad marka niyahow nin la yidhaahdo waad ga- oo caana yaa waxaan u diray telefoon haye maxamed cumar buux oo idaacadda jabuuti ka shaqeeya abwaan aada midhihiisana anana ula dhacay aada iyo aad ayaa waxaan idhi niyow hees noocaas ka hadlaysa dadkan qurbaha Mhm.
kala tegey ubadadan hooyadood iyo aabahooda ay kala tegeen Mhm.
waxa masha- mashaqadan dhulka taala Mhm.
niyow wax ka soo hees dheh ka hadlaysa hees ka samee hees ka samee baa lahi waxaad tihi waxaad tihi waa waa xilligii wax laga samayn jiray wax ka dheh baad tihi arrinkaa xaaladaa taagan wax arrinta xaaladdaa taagan wax ka dhaban walaal ha Mhm.
ha. marka heestaa buu iisoo qoray En, waxaa ila qaaday heesta en, ah, ah, aamina jaamaca dabar oo loo yaqaano afrig Mhm.
aamina afrig En, laxankii baan saaray En, ingiriiskaan tegey Mhm.
waxaan ku yidhi waxaan ku yidhi aaminay heestan inaad ila qaaddo ayaan doonayaa haye sidii baan ku qaadnay dabadeed anigu waan sii dhoofo canada iyo maraykan baan tegoon xafladi iyo kulahaa haye dee heestii waxaan maqlay iminka jabuuti messenger hadday noqoto meel walba hadday noqoto jabuuti haddaan la hadlo dadku inay ila soo hadlaan bas iyagoo saaran iga idhahdaan jabuuti baskii aan fulaba waatano isdhegayso un laga idhahdo
jacaylkii sumaysnaa meel walba u gaadhay marka jacaylkii sumaystaa meelkii walba ogaa ereyga anu waxaan ka yaabaa ay ku bilaabmayso sixir bararka caashiqee saameeyey qurba joogtii
fikir bararka caashaqii qurba joogta saanyade saameeyey ubadkiyo sawjadiyo ninkii qabay laysku sheegay waa maxay waa su-aal markaa iyadiina waa inay Ah, jawaabto iyada waa su-aal iyo jawaab weeye ma- garashada sabooshayo sinaantii rag iyo dumar dadkii laga macashe ilbaxnimo aada u sababtiyo jacayl sumaysan sumaysan weeyaan jacayl sumaysan sumaysan weeyaan ya jacayl sumaysan weeyaan markaa jawaabtii su-aasha markii la weydiiyey waxaasi waa maxay la yidhi jawaabtii waxay noqotay waa jacayl sumaysan waa jacayl sumaysan Aad iyo aad.
laakiin ma- ugu- kolka dambe waxaan ku dhamaynaynaa laakiin inagu inagu haddii jacaylkeena ilaahay ka nabadgeliyey Mhm.
oo aynu inagu nabadgallay Mhm. haye
dee ina keen baan isleenahay aynu aynu aynu bun iyo foox iyo salaal samaysan aynu guriga boocsalo samaysanay wax kastoo ah.
fooxaa lagu rido fooxaa lagu ridaa tiraa
Ah, ah, shirwacow.
Waa hagaag.
Ah.
sixir bararka caashiqii qurba joogta saanyadee sacameeyey ubadkiyo sawjadiyo ninkii qabay laysku sheegay waa maxay
garashada sabooshayo sidaasii rag iyo dumar dadkii laga macaashiya ilbaxnimo sababtiyo dhacay sumaysan sumaysan weya dhacay sumaysan sumaysan weya
sixir bararka caashaqii qurba joogta saryadee saabeeyay ubadkiyo sawjadiyo ninkii qabay laysku sheegay waa maxay
garashada saboosha iyo sinaantii rag iyo dumar dadkii laga macaashee ilbaxnimo sababtiyo jacayl sumaysan sumaysan weya jacayl sumaysan sumaysan weya
sijiga iyo dhaqanka hubiya hubiya hubiya hubiya saluubleen kafaanayo hubiya hubiya hubiya hubiya waayahaan ku sugannahay isayaha ka muuqda qalbigeed muxuu noqon
inta samirku weydyhe eela isastariyo dulmigu gacan sareeye xumaha loo kala sugay de noqon aan la garani garani
dhegaystayaal qayb kaloo ka mida waraysigan waxaad ku maqli doontaan barnaamijkeenna caweyska washington ee soo socda guud ahaana barnaamijkii intaasaan kusoo gebagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
sijiga iyo dhaqanka hubiya hubiya hubiya hubiya saluubleen kafaanayo hubiya hubiya hubiya hubiya waayahaan ku sugannahay sisayaha ka muuqda saldhigeed muxuu noqon
inta samirku weydyahe eela isastariyo dulmigu gacan sareeye xumaha loo kala sugay de noqon aan la garani garani
ilaaba sabtire haddii sheeskeedu nabad yahay allana isu keesakiray haddii sheeskeedu nabad yahay allana isu keesakiray jacaylkan wada siniyo weel sirta caashaku sagsaagiyo xuma ka dhow sagsaagiyo xuma ka dhow sagsaagiyo xuma ka dhow sagsaagiyo xuma ka dhow
waa tahay dhegaystayaal heestaasina waxay ugu dambeysay barnaamijkii caweyska washington oo uu inoo soo diyaariyey soona jeedinaya cabdixakiim maxamuud sharwax